munaasabad kooban oo kordhiyadii xarunta cusub ee maamulka degmada baydhabo waana haytay munaasabad xarag lagu jaraya munaasabadan iyo weliba goobjoog ku hayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareena welibaana uu sameeylaha ku jeediyey hadallo kooban waana ku sheegayay hanaankii iyo hamartii dhismo xarunta cusub oo ay ku kaaladayeen mashruuca g b l g madaxa mashruuca g b l g nasre iyo weliba hadal goobtaya ku jeediya ka sheegtay in hay-adda mashruucan iyo fuliyaasa ku go-onta horumarinta dowladaha hoose j p l g barnaamijkan la shaqaynta dowladaha hoose maamul daadinta toban sano ayuu shaqaynayaa koy toban sano ilaa meelahaas wuxuuna aad shaqada uga bilaabay somalilan puntland mabaadi'da uu ku shaqeeyana waxa weeye degmada horta waa ina leedahay gola degaan marka ugu horeysa gola degaan la sameeyo kadib baa maamulka iyo barnaamijka geli karaa baydhabo waxaan ugu hambalyananaa inay noqoto magaalada ugu kooweed aan weli degaan ka samaysan laakiin mashruuca u ka hirgalay taasna sabab waxay u tahay in aan aragnay maamulkii degmada baydhabo iyo koonfur galbeed inay diyaar u yihiin in maamulka la daadajiyo waxna waa wax qoran laakiin aayado qur-aana ma ahan marka sidii uu barnaamijka u shaqeyn karo in lagu shaqeeyo taasaana ayaa keentay maanta inaan iskugu nimaano gudoomiyaha degmada baydhabo xasan macalin axmed biikooleh iyo hadal sheegay ka dhawaajiya inka maamul ahaan iyo ka dadaalayaan maamulka fayle arrintaa sayti oo ah canshuurta dadweynaha iyo meertada taa sayti oo sababtay in mashruucun la hela
g b l g koyoshe oo haka qeyrgala guriga oo la furo oo degmada maamulka degmada baydhabo la furahayo la dhasi madaxweyneha ka qeyrgalay shacabkana sharafaan laata degmadana sharafaan laata g b l g hay-adahan iskaarawna sharafaan laata waa yani muxuu ahay qiimo leh oo eed iyo yan muxuu ahay farahaana waay madaxweyne dhoow eed iyo dhanka farahasana ka qeybgalka muxuu ahay gurigaha furitaan iyo dadka qeybgalay way sheegaan ayaguna in maylanaasu muxuu ahay magaalada nadaafadiya eed iyo laka dadaalahay habeenkii lixsaan la deyrow oo meelheer sare maryahayna dhaqaalahana saasoo kale lakiisheegayna dareerta cashuuraha eediyada faylay in g b l g na ogolaata in maylaare mashaariicna ogolaada baydhaba wala koosgareewa inta istirijar ka dhisan in qaabka la shaqeeyaw in lacagaha cashuuraha dowladda oo aruursan muxuu ahay nidaamka biyaha ayaa sheegtay mashruuc hata lana ogmalahay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maxamed abuukar cabdi iyo weliba uuse sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo wadda dadaalo laka dhisowa golaha deegaanka dowlad goboleedka sidii lendeji lahaya adeegada bulshada oo dhammaystirana sidii lendeersii lahay inyo dhisidana maamulo fayle sidiyoon la xisaabtamana taas maybaa may leehaay ciidanka ka mahadnagaana j b l g oo sababanhaay ini taageerooyinku jaysidan ani la hera xarun noocan eh markan ciidanka mahadsiin j b l g waylena way rajay doona insha allahu tacaala ani intan kee kaado doona ciidan socdo doona waa degmooyinka kalena la deersi doona mudane madaxweyne way bafadaane may leehaay wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed ahaan mas-uuliyadeedana saartii oo hay tintilan adeega bulshadun iyo guud ahaan degmooyinka koonfur galbeed ani wasaaradda hoolaska jarta maalin iyo hamiignan surunta sidii lan horumari lahay degmooyinka barnaamijka j b l g ga wayba ku shaqeeyaya horumarinta degmooyinka oo la dhisi golayaasha deegaanka markan taas micnisha ma yataa haddii baydhabo culeysyo badan oo la saaray iyo codsiyo badan ankooyi iyagoo inta ku faa'idaysadaas caasimadii kumeelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo saas oo kale niyata magaalo weyn oo canshuuro badan khasaarasa dartiya iyo lanka dar iyago golo deegaan lahayna aniga hatana ku faa'idaysata barnaamijka j b l g ga taasaa suurtageliyey laakiin degmooyinka kale mal sameeyo karo markan way fadaana bulshada reer koonfur galbeed meel kastoy rogaan aniunan sheegna ani muhiim ata ani la dhisa degmooyinka la dhisa goolayaal deegaan oo shacabka ha doordaayan ugu dambeyntiina madaxweynaha oo xaragu ku jaraya xarunto cusub ee degmada baydhabo iyo weliba uuse xusay sidiia muhiimiya inka eta mashruuca noon oo kale ee madaxweynaha lafta garan iyo weliba uuse xusay inka maamul ahaan iyo dalbadaayana in garab laka siya dhismo golaha deegaanka marka aad iyo aadaan ugu faraxsannahay maanta inaan goobjoog u ahaano furitaankii xaruntii degmada baydhabo xafiiskii iyo gurigii dhiisiga ee deegaanka ahayd waxaana rajaynaynaa insha allahu xarumo kale oo badanna inay noo suubsamaan oo ugu horeyso xaruntii gobolka ayadana la suubiyo xarumihii dowladda oo dhanna aan samaynay insha allahu degmooyinka koonfur galbeed waa saddex gobol waa siddeed iyo toban degmo sideed iyo tobanka degmaba waxaan ka suurtagelinaynaa golihii deegaanka cid allaale iyo hay-adaha iyo dowladaha gacanta naga siin karana waxaan ka codsanaynaa inay gacan naga siiyaan diyaaran u nahay inaan dhisno ceel bardaana hadda diyaar noo ah waxaan rajo badan ka leenahay inay shabeellada hoose ka bilaabato oo ay ugu horeyso marko walaweyn baraawe intaba diyaar way sideed iyo tobanka degmaba waa ka sameynaynaa insha allahu faa-iidada ay leedahay golo deegaan in la dhiso tan aan soo aragnay waaye waxaa hormuud u ah magaalooyinkii golaha deegaanka ka samaysnay oo soomaaliya magaalada meesha ugu badan waayo puntland puntland ninkii tegey iyo siday uga faa'iideen dhismaha golaha deegaanka iyo daadejinta federaalisimka iyay muhiim u tahay waxaa kalsooni badan dadka ay ku abuuraysaa maamul ayaga ay leeyihiin oy soo samaysteen oy raalli ka yihiin yaa u samaysan oo loo magacaabay waxay ayaga leeyihiin oy wada fiirsanayaan ay leeyihiin tiibaa kalsooni badan keenaysa dadka doolarka oo adduunyada kaalmeeya soomaalidana waxay ku dhiiragelinaysaa inay gacan buuxda ka siiyaan dadkaas sidii ay adeegyadii ay u baahnaayeen ay gacan uga siin lahaayeen